halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kutubta axdiga hore kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma
kasoo sare kacayo samada ayuu nu naxariiso
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii ku saabsanayd xaqnimada lagu helo rumaysadka ee tibaaxaysay in kuwa xaqa ahu ay rumaysad ku noolaan doonaan haddaba erayga xaqnimo ayaa marka la eega luqadda giriigta ahi wuxuu noqonayaa dikaysun haddaba markaad eegto kitaabka axdiga cusub ayaad arkaysaa eraygaas oo soo noqnoqonaya ilaa iyo laba-iyo sagaashan goor lix iyo soddon ka mid ahna waxaa laga helayaa kitaabkan reer rooma haddaba weedha ah xaqnimada ilaah ayaa waxay soo noqnoqonaysaa ilaa iyo siddeed goor intaan ku jirno warqaddan reer rooma kelmadda diig asal ahaan waxay ka micno tahay quman waxayna bilcagsi ku tahay erayga dembi nin xeel dheere ah oo ka mid ah mufasiriinta baibalka ayaa wuxuu leeyahay waa xaalad ilaah u amray oo lagu xukumayo ficillada iyo dabeecadaha ilaah aqbalsan yahay taasoo ah heerka qofku ilaah uu kula socon karo oo heer ahaan ku cabbiran doonistiisa haddaba xaqnimadan bawlos ka hadlaya waa tan ilaah uu dalbanayo waana tan ilaah uu bixiyo waa tan ka timaada ilaah ee kugu badbaadisay rumaysadka oo aad ku noolaanayso rumaysad oo rumaysadna aad ku dhimanayso oo aad jannadana ku gelayso rumaysad haddaan idiin sheegno qiso shakhsi ahaaneed ayaa waxaan idiin sheegayaa markii aan dhashay wixii dhacay waxaan ku dhashay isbitaal martiini waxaana hooyaday ay ii sheegtay in maalintii aan dhashay oohintayda dhagaha faraha la gashtay waxaana la ii sheegay oo kale inaan oohin badnaan jiray wixii intaasi ka dambeeyey waxaa taas ugu wacan inkastoo aanan markaasi garashadeeda lahayn inaan dhex imid duni dembi miidhan ah waxaase dhacday in sannado kadib aan dhalashadii labaad dhashay waxaa laygu badbaadiyey rumaysad wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaan ku noolaa rumaysad waa nolosha rumaysadka ka timaada oo rumaysadka ku tagta waxaanan wixii intaasi ka dambeeya ku noolaa xaqnimo sida ku qoran kitaabkii xabaquuq markaasoo la qoray kuwa xaqa ahu rumaysad bay ku noolaan doonaan waxaa haddaba aayaddan oo ku qoran kitaabkii xabaquuq oo qayb ka ah kutubta axdigii hore cutubka labaad aayadda afaraad lagu sheegayaa ama lagu soo xiganayaa saddex waraaqadood oo ka mid ah axdiga cusub waxaana ay kala yihiin waraaqahaasu tii reer rooma loo qoray tii reer galaatiya loo qoray iyo tii cibraaniyada loo qoray waxaana weeye in kuwa xaqa ahu ay rumaysad ku noolaan doonaan haddaba in qofka xaqa looga dhigo rumaysad ayaa waxay ka micno tahay in dembiilaha uu ku kalsoonaado masiixa inaan lagu cafinaynin intaas oo keliya waayo masiixa inuu inoo dhintay oo keliya laakiin wuxuu hortaagan yahay ama hor imaanayaa ilaah isagoo masiixa ku jira haddaba ficilka ilaah ee qofka xaqa looga dhigayo rumaysadkiisa ma ahan go'aan eexi ay ku jirto oo dhankiisa ka imaanaya ilaah kama uusan tegin quduusnimadiisa iyo caadilnimadiisa hase yeeshee ilaah wuxuu innaga inagu badbaadinayaa nimcadiisa taasna waxaa loola jeedaa inaynan sheegan karin wax camal ah mana jirto wax kale ee laynagu badbaadinayo oo aan ka ahayn kalsoonnida ciise masiix aannu saarannay haddaba haddaan la bixinin ciqaabtii dembiga ma sahlanaateen xaqnimadan oo ma noqoteen wax sahlan inaan isaga jannada la joogno maadaama ciise masiix u bixiyey ciqaabtii dembiga badbaadadu waa wax innagu aynu iska leennahay oo aannu ku helnay rumaysadka dhiiggii ciise oo laynoo daadiyey aawadeed waxaannu ku heesnaa miyaad u tagtay ciise nadiifintiisa miyaad ku maydhantay dhiigga masiixa miyaad rumaysanin raxmaddiisa saacaddan haddaba waxaa inta ku soo ekaanaya horudhicii dheeraa ee bawlos iminka wuxuu bilaabayaa qayb cusub oo uu inoogu muujin doono dembiyada dadka waxaana la wada ogsoon yahay in dadku ay dembiilayaal wada yihiin haddaba dhaqadhaqaaqyada u dooda caannimada dadka ayaa waxaa loo arkaa ficil ilaah looga soo hor jeedo markaad u fiirsato waxyaabaha ay isku waafaqsan yihiin waxaan haddaba ka tegayaa aragtida laga midaysan yahay ee ah in dadku ay ilaah horti ku eedaysan yihiin haddii aad qaybtan soo socoto sidaas u aragto waxaad seegaysaa ahmiyadda tan keliya ee bawlos uu inoo sheegayo waxa weeye bilxaqiiqa in dadku ay dembiilayaal yihiin taas oo keliyana ma ahan ee waxaa kaloo uu muujinayaa inay jirto in xaqnimadii ilaah la muujiyey taas oo keliyana maahane waxaa kaloo la muujiyey carradii ilaah oo ka geys ah dembiilayaasha waxaanan ku bilaabaynaa muujinta caadiga ah ee ilaah haddaan xaalkaasi wax idinka sheegno ayaannu idin akhriyaynaa kitaabkii reer rooma cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan carradii ilaah ayaa samada laga muujiyey iyadoo ka gees ah cibaadadarrida iyo xaqdarrada dadka oo dhan kuwaasoo runta ku joojiya xaqdarro waxaa aayadda kore laynoogu qoray in carradii ilaah la muujiyey run ahaantii haddii aad doonaysid inaad ogaatid wax ku saabsan badbaadadu waxa ay tahay waa inaad ogaataa marka hore sida dembigu uu u xun yahay nin caan ah oo mufasiriinta kitaabka ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay dembiga ayaa lagu cabbiraa badbaadada carada ilaah waa dareenka mase ahan ciqaabta dembiga waa caro quduus ah oo dembiguna wuxuu ka soo hor jeedaa mar waliba xaqnimada waxaana halkan loo isticmaalayaa sida wax isku jaan go'an ama laysku miisaamo haddaba marka la leeyahay la muujiyey ayaa taasu jawaab ay u noqonaysaa kuwa yidhaahda ilaaha axdigii hore wuxuu ahaa mid caro badan marka kan axdiga cusubna uu yahay marka kan axdiga cusubna uu yahay mid kalgacayl badan haddaba waxaan idiin sheegayaa inay jirto muujinno badan oo isdaba joog ah oo ku saabsan carradii ilaah oo ku qoran labada kitaab ee baibalka oo la kala yidhaahdo axdigii hore iyo axdiga cusub waxaanan taasi ku arkaynaa bulshadeenna maanta oo loo muujiyey waxayna u taagan tahay sidai joogtada ah ee ilaah uu uga xun yahay sharka ilaah isma beddelo oo waa naxariis badan yahay mana loo qaadan karo taas inuu si dabacsan ula macaamiloodo dembiilaha laakiin waxaa hubaal ah in ciise uu u dhintay markaana injiilku beddeli maayo dabeecadaha dembiga injiilku wuxuu inoo suuro gelinayaa inaannu aqbalno dembiilayaasha dembiiluhu waa inuu yeeshaa ama laga kor muujiyaa xaqnimadii ilaah amase carradii ilaah labaduba waxay ka muuqanayaan samada ama dhanka ilaah dhibicyo badan ayaa laga muujinayaa taas oo haddii aad doonayso inaad ogaato sida dembigu uu u xun yahay waxaad eegtaa cudurrada laysqabadsiiyo waxaa ka mid ah jabtada iyo eedhiska haddaba waxaa halkaasi ka muuqanaya inaan ninna la baxsanaynin dembiga saaxiib anigu haatan halkan idinku siin maayo fasiraad shakhsi ahaaneed laakiin waxaan indhehayga saaray xukun ku soo degaya dembiilayaasha waayo waxaa taasi laga muujiyey samada waxaana kaloo jiraya ciqaab kale oo kama dambays ah waxaa laynoo sheegay in carradii ilaah ay ka geystahay cibaadadarrida cibaadadarridana waa wax kasta ee ilaah looga soo hor jeedo waa wax kasta ee lagu diidan yahay ama lagu dafirayo dabeecadaha ilaah waxaanan odhan karnaa bidcada iyo kuwa diimaha sida kale u roga ee dadka bara inay laayaan qowmiyado badan iyadoo weliba taasu ayan ahayn wax ilaah uu farayo haddaba waxaa maanta jira dad badan oo innaba aan oggoleen jiritaanka eebbe waxaana taasu ay muujinaysaa sida nafsaddoodu ay tahay oo uu dembigu ugu badan yahay xaqdarrada waxaa looga soo hor jeesanayaa dadka cibaadadarridana ilaah baa looga soo horjeedaa haddaba maxay taasu ka micno tahay waxaa taas lagu diidan yahay xukunka rabbaaniga ah ee ina saaran ee eebbe waana ficil ka imaanaya nafsadda dadka haddii qofku khamri uu ka soo dhergo waxaad arkaysaa inuuna kala jecleen sida uu u soconayo waxaad arkaysaa iyagoo iska soo gelaya waddooyinka oo weliba aan dhinacyada iska eegaynin markaasay jebinayaan xeerarka u yaalla waddooyinka markaasuu weliba gaarigiisa ku dilayaa qof qofka ceenkan oo kale ah waxaad ugu yeedhi karaysaa mid aan xaq ahayn ama cibaadolaawo ah wuxuu qofkaasu ku xadgudbayaa aadmigii kale ee la noolaa waxaad arkaysaa mid kale oo dadka ku qiyaamaynaya baayac mushtariga ilaahna waa necab yahay xaqdarrada xukun buuna meel u dhigtay haddaba marka la leeyahay kuwaasoo runta ku joojiya xaqdarro ayaa loola jeedaa cilmiyan kuwa cadaadiya xusuuqa ama runta ku xanniba si xaqdarro iyo cadaaladdarro ay ka muuqato carada ilaah waxaa laga dulmuujinayaa mid waliba ee sameeya waxyaabahan oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka koowaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan maxaa yeelay wixii ilaah laga garan karo waa ka dhex muuqataa iyaga waayo ilaah waa u muujiyey iyaga haddaba taasu waa aasaaska muujinta ilaah ka timid haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan tan iyo abuurniinta dunida waxyaalihiisii aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyagoo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayan marmarsiinyo u lahaan haddaba carshigan ama dunidan aniga iyo adigu aynu ku noolnahay baa laba hal inooga sheegaya ilaah waxaana weeye shakhsiyaddiisa iyo awooddiisa tanina si caddaan ah baannu uga arkaynaa markaan eegno wakhtigii ilaah dunida uu abuurayey sidee baynu waxyaalahaasi hagaag ugu arki karaynaa bawlos haddaba wuxuu halkan la imaanayaa arrin iska hor imaanaysa oo uu dan ka leeyahay si uu kaga yaabiyo kuwa wacdigiisa maqlaya ee ah in garashola'aantu ay ku timid khiyaanada iyo been abuurka dadka wuxuuna leeyahay abuurniinta ayaa noqonaysa arrin ifinaysa muujinta ilaah taasina waxay aasaas u noqonaysaa jiritaanka ilaah zabuurlaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka zabuuradda cutubka siddeedaad aayadda saddexaad sida tan markaan ka fiirsado samooyinka farahaaga lagu sameeyey iyo dayaxa iyo xiddigaha aad amartay bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga waxaa kaloo zabuurluhu uu inoogu sheegayaa zabuuradda cutubka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa koowaad sida tan samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa markaana waxaannu arkaynaa in uu haddana bawlos ka hadlayo xoogga ilaah ee daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa waxaa haddaba taasi uu ula jeedaa awoodda ilaah ee abaddanka ah iyo rabbaaninimadiisa iyo xooggiisa haddaba abuurnintu waxay muujisaa awoodda aan isbeddelaynin iyo jiritaanka ilaah bawlos waxaa kaloo uu inoogu sheegayaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka afar iyo tobanaad aayadda toddoba-iyo tobanaad sida tan hase ahaatee isumarag furla'aan iskama sii dayn laakiin wanaag buu sameeyey oo wuxuu samada idinka siiyey roob iyo xilliyo barwaaqo ah isagoo qalbiyadiinna ka dharginaya cunto iyo farxad marka ay sidaas tahay ayaa laynoo muujinayaa in innaga oo dhaniba aynu nahay faraca ilaah laakiin aynan ahayn wiilashii ilaah mar kale ayaa bawlos uu inoogu sheegayaa isla kitaabkan falimaha rasuullada cutubka toddoba-iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan haddaba innagoo ah ilaah farcankiisa waa inaynan ka fikirin in ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka waxaa kaloo nin ka mid ah mufasiriinta waaweyn uu leeyahay waxaa jira garaad dadku ay leeyihiin oo hela macaaniga waxyaabo aannu qofka caadi ahaan baranin sida inay yihiin aqoon rabbaani ah oo ku beeran dadka dhexdiisa markaan waxaan idinku leeyahay dadka maanta ma haystaan wax caddayn ah oo ay ku diidi karaan jiritaanka eebbe waayo aqoonta ilaah ayaa caadiyan ku dhex beeran taasoo ayaan iyagu horay ugu callimin ama aan loo barin waa wax aan qumanayn oo runta ka fog haddii dadku ay isfahamsiiyaan inaannu ilaah jirin si ay u bannaystaan sharnimada ay falayaan waxaa zabuurluhu uu mar kale leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa koowaad sida tan nacasku wuxuu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro haddaba qofku wuxuu noqonayaa sida qof waalan haddii ay la noqoto amaba uu rumaysto inaannu ilaah jirin waayo micno u yeelan mayso noloshu haddii uu sidaas aamino haddaba marka uu leeyahay bawlos si ayan marmarsiinyo u helin ayuu ula jeedaa in wax waliba lagu caddeeyey abuurniintii si ayaan dadku marmarsiinyo u lahaanin haddaanay ilaah rumaynin qaybtan haddaba waxay muujinaysaa oo kale aasaas taariikhiyan ah oo ah in dadku ay dembiilayaal yihiin oo dembiguna kuma imaanin jaahilnimo ama aqoondarro waxaase uu ku imaanayaa caasinimo ulakac ah iyadoo weliba ay hor joogaan ilaah hortii waxaanan iminka soo gaarnay maaddada kale ee ah jawaabtii aan caadiga ahayn ee dadku ay ka bixiyeen hadalkan bawlos haddaba haddii aad u kuurgasho aayadaha xiga ee aad si taxadir leh u eegto waxaad arkaysaa toddoba goor oo dadku ay hadba hoos u sii socdeen oo heerkoodu uu sii dhacayay marka laga yimaado gaariwaagii ka dhacay beer ceedan haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma ayaannu idinka akhriyaynaa cutubka koowaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan sida tan maxaa yeelay iyagoo ilaah garanaya ayayan isaga ilaah ahaan u aaminin umana ay mahadnaqin laakiin fikirradoodii waa xumaadeen qalbigoodii garaadka la'aana waa madoobaaday iyagoo kuwa caqli leh isku sheegaya ayayna casoobeen ammaantii ilaaha aan dhimanin ayay ku beddeleen sanam u eg nin dhimanaya iyo haad iyo xayawaan iyo waxa bogga ku gurguurta haddaba waxaannu halkan ka ogaanaynaa in la arag horukac dadku ay samaynayaan aayadahan waxay haddaba ka hor imaanayaan fikradda ku sallaysan meertanololeedka haddaba dadku xagga muuqashada jidhka kama ayan korin caadiyan oo welibana xagga xikmadda iyo xagga ruuxana kama ayan korin waxaana hoos u soconaya heerkoodii qofnimo dabcan waxay tanu ka hor imaanaysaa diimaha aasaasiyan dadku ay samaysteen iyadoo ay la tahay inay ka horumarayaan xagga xikmadda iyo garashada waxaana ay doonayaan inay helaan kororsiimo dhan waliba ah taasina waxay keentay qalad aad u weyn iyo baadinnimo waxaana dhacday in dadku ay ka dhaqaaqeen ilaah oo iminkana dunidiina waxay ilaah uga dhaqaaqday si aan horay loo arag intii dunidu ay jirtay gunta xaajaduna waxay tahay in qabiil waliba oo dambeeya uu leeyahay dhaqan muujinaya in awowayaashiis ay ilaah garanayeen waxaad dhegaystayaal arkaysaan in waxbarashada kitaabka quduuska ah ay tahay mid baahsan oo maalinba wax weyn aad ka baranaysaan waxaannu soo barannay in dadku ay yihiin kuwa dembiilayaal ah ilaa iyo bilowgii oo welibana ay ahaayeen kuwa aan marmarsiinyo u haysanin dembiyadooda waxay si bareer ah ugu xadgudbeen ilaah oo mana jirin mid ka mahadceliyey oo u mahadnaqay ilaah waxay iyaga oo dhaniba caadaysteen waxyaabo ka fogaynaya ilaah waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo taas lama caddayn karo laakiin kaba soo qaad quruntaada soomaalida ah maxay isku sameeyeen markii xitaa dadkii u cararay goobaha wax lagu caabudo lagala soo baxay waa wax naxdin leh in dadka dabeecaddoodu ayan isbeddelin ilaa iyo beri hore hase yeeshee habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal halkii idinka sii wadi doonnaa barashada kitaabkan ilaah
ilaahi iliyaas ayantii abaarti tukaha u amro ku irsaaqay hawdko abadaan adduunka allownaga ilo abshirtaada eebo idilkaynagu ow abshirtaada eebo ilaahi calmaashi untay haysatiyo keediyaara ka idlaynayaamo afadaan adduunka allownaga iilo abshirtaada eebbo idilkaynagu ow abshirtaada eebbo idilkaynagu ow ilaahii calmaasha inankeedii iishay u abaal sameeyo dib u soo ekeeyo afadaan adduunka allownaga iilo abshirtaada eebo idilkaynagu ow abshirtaada eebo idilkaynagu ow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye ulkanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin